gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in saddex boqol oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee xamar uu u wareejiyey waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta dowladda hoose ee xamar si loo dardargeliyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor muungaab ayaa sheegay in waaxda nadaafadda aysan noqon doonin oo keliya mid ku shaqaysa iskoobe balse dhowaan ay heli doonaan gawaari waaweyn oo casri ah iyo sidoo kale xarumo iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan si ay u dardargeliyaan howlahooda sare u qaadista nadaafadda caasimadda muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir muungaab oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
liis saddex boqol oo shaqaale ah oo mushaari ah oo la kala saari doono cidda joogto cidda aanan joogin waxaa lagu qoray maanta kadib waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta waxaana u agaasimaa agaasimo suude laga bilaabo saacaddan liiskaas oo intaa fadhidiin ah waxaad iska xadirinaysaan waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta waxa waaye ay ku saabsan tahay qayb ka mid ah dib u qabeynta iyo howlgelinta shaqaalaha dowladda hoose ee xamar waxaad ogtihiin dowladda hoose ee xamar waa hay-ad dowladeed oo bulshada u shaqayso bulshada magaaladan ku dhaqanaa mas-uul ka ah horumarinteeda waajibaad ka qaada oo canshuur ka qaada isla markaasna laga doonayo inay u bixiso adeeg adeeg bulsho hadduu ahaa lahay dib u dhis hadduu ahaa lahay nadaafad hadduu ahaa lahay waxbarasho hadduu ahaa lahaa caafimaad iyo wixii lamid ah isbedelka gobolka ka dhacay kadib maamulka dowladda hoose ee xamar howlaha u istaaga waxaa ka mid ah in dib loo qaabeeyo oo dib u habeyn lagu sameeyo shaqaalaha iyo shaqadoodaba maamulka maaliyadda iyo dakhli aruurinta wixii soo gelaya iyo wixii baxayo iyo cidda la siinayana in la hubiyo iyo waxay gobolka u qabato arrintaas arrin oo habeen lagu riyoodo ma ahan guddi ah loo saaray guddiga loo saaray waxaa ka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir guddoomiye ciise iyo tiim agaasimayaal ah oo shaqada shaqaalaha ka mid ah ayaa loo hawshaas loo xil saaray muddo saddex usbuuc ku dhowna ku howlanaayeen wixiina waa lasoo gebagabeeyey shaqaalihiina koox walbaba iyadoo lagu saleeyey qaab aqoon iyo khibrad iyo wax kasta hanaan loo maaragtay xeer nidaamiye loo jideeyey lagu soo saleeyey ayaa waxaa la qaabeeyey markaan in koox walbaba dhinac lagu qoro waxaan rabnaa in meesha laga saaro gobolka banaadir inay mushaar ka qaadato qofaan u shaqayhaynin horta